dadkii gargaarka la gaarsiiyey waa deegaanka buule xaaji dadkii ku sugnaa oo muddada ilaa iyo lix iyo tobanka sano ka badan ay nimankii shabaabku ay dul deganaayeen oo ciidamada xoogga iyo ciidamada jubbaland oo iskaarsanaya ay maalmo dhaweed ka saareen dadkaasoo runtii u baahnaa gargaar oo dhibaato weyn ay haysatay muddana aana gaarin ama ha naqato qacan dowladeed ama ha naqato qacan kaloo samafal marka waxaan ahaynay hay-addii ugu horreysay dowladeed ay gaarta halkaas waxaana gaarsiinay ilaa iyo sagaal boqol oo qoys ayaan waxaan gaarsiinay raashinka noocyadiisa kala duwan oo runtii bur leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo famil kastaba intaa la gaarsiiyey marka runtii ka mahad celiyeen aad iyo aadna baxsanaayeen in dowladdii ay soo gaartay
deegaanada aad gaarteen buulo xaaji oo keliya miya mise meelo kale ayaa tagteen maxaadse ku soo aragteen oo xaaladda nololeed iyo bini-aadinimo ee halkaasi ka jirta
walaal deegaanka buulo xaaji waa deegaanka ugu dambeeyey oo laga xoreeyey nimanka argagixisada ah al-shabaab oo muddo runtii dadka deegaanka dhibaato ku hayay kuna habsaday waa deegaankii ay ciidamada xoogga iyo ciidamada jubbaland ay khasaaraha xooggan ugu geysteen nimanka argixisadaha maalin laweyd waa deegaan bobulationka deganu ay aad u tiro badan yihiin oo haddii loo fiiriyaahy bobulationka jubbaland ku nool deegaamada ugu bobulationka badan ay kamid tahay dabcan waxaan ku soo aragnay dad runtii muddo dheer oo cadow dul deganaa muddo dheer aan adeeg dowladeed helin muddo dheer cid u kaalmaysa aan helin muddo dheer runtii ay sugayeen oo ay dadka ay sugayeen in horumar uun dowladdooda ay soo gaarto waxaan runtii aad iyo aad aan rabaa inaan runtii kula qaybsado maamo waayeel ah oo shalay la hadashay aad u ilmaysay waxay tiri maanan lahaynin goormee adigoo nool makartaa dowladda soomaaliyeed kusoo gaarto dowladdeedu way gaartay waxaana runtii gaarsiinay gargaarkii deg dega ahaa oo markaasi aan wadnay runtii aadna waa loogu sulaweeyey deegaamadu way badan yihiin deegaanka harbore deegaankaji kulliba waa la soo maray
waa gartay marka deegaanadii waa booqateen gargaar ayaad gaarsiiseen tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan maadaama aad ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha harboole iyo iyo buulo xaaji tegey
deegaamadaasi la tegey dabcan waxaa la gaarsiin doonaa wax allaala wixii adeeg bulsho ahaa waxaa la geyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo adeegii caafimaadka adeegii waxbarashada adeegii biyaha adeegii dibudhiska dabcan intuba waxaa hogaaminayey la socdeen ama wasiiraha naqdaan ama hay-addii emergency ka shaqeynayso anugu a madax ka ahaa oo haddaba shaqa ka wada ha naqato kulliba wasaaradaha kalantood oo dee la doonaya inay sustainable ama shaqada dheer ay qabtaan ha naqato kulliba way socdeen intubana waa mashaariicdii laga fuli laha walaal